wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya cabdiqaadir sheekh cali diini ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan nin u dhashay dalka maraykanka oo lagu magacaabo cabdimaalig cabdisamed jones kaasoo muddo ka badan afar sano ka tirsanaa ururka al-shabaab waxaana uu ka warbixiyey qaabka uu ninkani isku soo dhiibay iyo safarkii uu u soo galay soomaaliya waxaan rabaa halkan inaan idinku soo gudbiyo arrin ku saabsan nin maraykan ah oo isu soo dhiibay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed bishu markay ahayd lixdii labaiyo toban bishan labaiyo tobnaad laba kun iyo shan iyo tobanka ninkaas magaciisa wuxuu sheegtay in la yidhaahdo cabdilmalik cabdisamed jones wuxuuna ka yimid oo muxuu ahaa ka yimid gobolka maryland oo ka tirsan dalka maraykanka magaalada baltimore magaca uu shabaab kula joogayna wuxuu sheegtay in la yidhaahdo qaliil in la yidhaahdo wuxuu kaloo sheegtay ninkaasu inuu muddo afar sano iyo in dheer ah uu ku jiray mataqaanaa shabaab jidka uu ku yimidna uu ka yimid muxuu ahaato sida ilaahay hadda uu sheegtay morocco uu soo maray imaaraadka kenya halkaasna uu kasoo galay soomaaliya dhinaca dhobley uu kasoo galay ilaa intuu soo galayna meelo badan uu muxuu ahaa oo shabaab uu tababarna ugu galay meelo badan oo hawlgalla ay ka sameeyeenna uu ka qayb galay siduu sheegayo uuna sheegtay inuu guursaday gabdho soomaaliyeed inuu sheegtay wasiirka gaashaandhigga ayaa dhanka kala sheegay in al-shabaab ay u kala jabeen laba dhinac taasoo salka ku haysa ururada ay kala taageersan yihiin waxaana uu dhalinyarada ka tirsan ururkaasi ugu baaqay inay dowladda isku soo dhiibaan arrintaas waxaa ku ammaanan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo runtii ninkaas soo badbaadiyey nabadgeliyey markuu isu dhiibay waxa dhibaataana ay una ku samaynin waxayna ku mudan yihiin ammaan ciidankaas soo gaarsiiyey oo kusoo simay hay-adaha kale oo ku shaqalaa arrimahaas waxaana la keenay magaalada muqdisho waxaan rabaa halkan inaan ku daro in shabaab runtii ay muxuu ahaato ay ku kala qaybsameen babaadii muxuu ahaa aan ayaga iyo dalkooda midna aan u danaynaynin oo ah inaynay hadba mar ay isku dayaan inay sheegtaan muxuu ahaa organization ama la jirid qolo kaleeto inay kala sheegtaan taasna waxay kutusaysaa in hadafkooda ama hadafka ay leeyihiin uusan ahayn mid ku salaysan hadaf saliima oo muxuu ahaato ku aadan in dalkooda ay dhistaan ama dalkooda ay ka qayb galaan wasiirka gaashaandhigga cabdiqaadir sheekh cali diini ayaa ugu dambayntii sheegay inay wadaan dhismaha ciidamada dowladda islamarkaana ay arrintaasi dhallinyarada fursad u tahay ayna ka qayb qaadan karaan kusoo biiritaanka ciidamada qalabka sida waxaan annagu ku tala jirnaa ciidan soomaaliyeed oo isku dhafa inaanu dhisnayna ku tala jirnaa haddii aan la idmo waana bilownay waxaan ognahay in qofka wadaniga qofka soomaaliga uu wadani yahay marka ama dibadda ku noolow ama gudahaba ku noolow waxaan ini leenahay adinka ayaa dalkiinu inisugu hayaa inaad dhidibada u aastaan kuna dayataan dadka ama dalalka ama deris ha noqdeen ama adduunka meel kastaba ha ka jireen oo aad kasoo qayb qaadataan dhismaha dalkiina gaar ahaan ciidamadiina amniga xasan kaafi qoyste v o a muqdisho